الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همين فايلا كورنتا فايلا خياري من البويسن روكتان يسو البويسنين ديغاي تانبا haka dhawaada mar kaliyo barnaamijka kulunku warsan oo wakhtiyadan oo kale anku baratan raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo markii laku reeba hamiinka jimaadaha sabtida hooydaasa hamiinimo talaadee uu arbaaniya hooydayta taarikdan iyo kabaaganta labaatan shanta bilo tobnaad sannadda labada kun iyo tumiilita qodobada barnaamijka kulunku warsan hamiinimadan isan ka dheega doontaan unasinhayna haddii ilaahay uu sar waliba ku mid eh maamulka degmada bardaale ee gobolka baay waliba uuse ku warbiyey tan intii markaas la magdhowi hoggaanka maamulkaas degmada bardaale ee walyaaboogiyan qabsoomay dhinaga ammaanka walbarashada caafimaadka iyo bilicda magaalada bardaale waraysi dheer ouna lawaalana guddoomiye ku-xigeenka dhinaga siyaasaddii ammaanka degmada bardaale cali cadow oo wakhtiga magaalada baydhabo isa marti ka eh iyo barnaamijka kulunka warsanka dheega doontaan arrimaha magaalada bardaale uunu waraysisinka ku hayna taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimada uuna sinhayna isiina ka dheega doontaan haddii ilaahay useer walibaa ku mid eh kulunlunku hadalay horumaryowka afka afka ayow iyo weliba sidii lankeedii lahaya ama landhoori lahaya afka soomaaliga weliba geedka lakaga waday magaalada baydhabo ee gobolka baay kulunkaas oo yahay agaasintii hay-ad markaasa andhadhagaagasa afka ayow in iyo hormarida walina ha ku qiib galeena mas-uuliyiin markaas ku tirsan dawladda federaalk soomaaliya barayaal markaas ku dareera jaamacado magaalada baydhabo kiyaal iyo weliba weriyaal ku howlgalow magaalada baydhabo warbixin arrintaas ku hadalaasa iyo weliba khudbadayo hajeediyan mas-uuliyiintii kulunkaas ku qiibgeliya barnaamijka kulunka warsan ka dheegi doontaan taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinimadan uuna sinhayna isiina ka dheegi doontaan haddii ilaahay useer walibaa ku mid eh hay-adda u n hay-adda u n o ja weliba ayaa hasaartay warbixinka eedan dagaaladii saddeed iyo toddobaad lahdhaafi ku darari magaalada gaalkacyo in iyo markaasa ka amudan tiro eedan fara badan saas oo kaleniyo kabugtaaleen tira markaasa koran dhaafasa ilaa kumanaan walina la sheegay in xilligan la baahanyi in la gargaaraa dadka markaasa ku bugtaali magaalada gaalkacyo ee dagaaladii saameey warbixin ku hadalaasa dagaalada saddeedii toddobaad lahdhaafi ku darara magaalada gaalkacyo yaa weliba ka dheegi doontaana barnaamijka kulunka warsan qodobada kale ee kulunka warsan hamiinnimada uuna sinhayna isiina ka dheega doontaan haddii ilaahay useer waliba ku mid eh magaalada beledweyne waliba geedka kudhiyey qarax khasaare jeesidii qaraxaas oo la firsidii xerada ciidamada amisom qaybta jabuuti ee iyo rogaan magaalada beledweyne walina arrimoogaasa cambaareen markiinku horeytii ku hadalay islamarkaasna walakuhumaada ka tilmaamay maamulka cusub ee hirshabeelle ee lan sameeyey gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe madawiinaga madawiine ku-xigeenka maamulkaasa oo arrimoogaas ku hadalow iyo barnaamijka kulunka warsan ka dheegi doontaan qodobada kale ee barnaamijka kulunka warsan hamiinnimada uuna sinhayn isiina ka dheegi doontaan haddii ilaahay useer waliba ku mid eh madawiine ku-xigeenka maamulka galmudug waliba usuuna ku hadalay in puntland iyan oggolayna in la dhagala dagaalku ku dareera magaalada gaalkacyo walina iyo sheegayna galmudug in puntland iyo jibidii heliiskii iyo shalgalen maamulada puntland iyo galmudug walina iyo sheegayna in iyo diyaaran eyin in iyo deegaanadii difaacadan sida iyo hadalkan dhikanba barnaamijka kulunka warsan iyo ka dheegi doontaan madawiine ku-xigeenka maamulka galmudug oo arrimoogaasa saxaafadda kula hadali qodobadaas iyo qodobo kale ooyoo ka jiraan waliyahadii zaa'ida barnaamijka kulunka warsan hantiinu ku guda jirnay hamiinimadan barnaamijka ka dheega doontaan mahada ku deerto barnaamijka uu kuwaliba hasaaray mukhtaar sheekh aadan dalmar cabdulaahi nuur aadan yasir dareers yahay faysal dhaayuuna far sameeyahaye mar kale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka kulunka warsan iyo hawada seen kulana barnaamijka kulunka warsan iyo gudgalay qodobkan ku horeeyay ee kulunka hamiinimadan uuna ka fiiraan waliba usanagadeeya maamulka degmada berdaale waliba usa jarsaday sanad walina magaalada berdaale laku dareema haye horumaro shargadisan oo iyo diiran maamulka berdaale langmaga dhowi muddadii sanadka haytina xilkiyo haayan guddoomiye ku-xigeenka dhiniga siyaasadii ammaanka ee degmada berdaale oo xildhigan baydhabo marti ka ah waliba usa sheegay in horumaro bileerin iyo ku diiran haddii oyin maamulka degmada berdaale dhiniga caafimaadka walbarashadii iyo ammaanka guud ee degmada berdaale waraysi mardhawaati analawaldhadii cali caddow guddoomiye ku-xigeenka degmada berdaale waliba uu saaray
bismi illaahi raxmaan raxiim eedaa mahadsantiin dhammaan shaqaalaha iyo agaasimayaasha ee radio warsan ee salaanka bacdaje ee maamulka degmada berdaale xilligii use lagu wareejiyey mise la wareegay xilka bilisyada lama kontomo ishanta ee dhammaad je ilaa iyo haatan oo hata laka jara bili tumna labada kun iyo tom ilata wayba arag hore waxyaabo badan aan qabsoomay wayba kuma dhahaa dhanka ammaanka oo eed juhdi badan anka biyan maamulka degmada oo kaashada hay-adaha ammaanka qeybo jo shalduwan intii dhiiday ciidan degmada bardaala lata dowladda koonfur galbeed tababar koonfurta degmada bardaale kaas oo juhdi fara badan maamulka degmada geliy ilaahay idin sheegnay ka guulaysadii ciidamadii iyo hayna degmada berdaale ammaanshiisa rasmi ah xaqiijiyeen haatanna wayba arag hore degmada berdaale ammaansha ciidamadii iyo hay kaalan lixaad ee kuga adadeen way kale dheeraad ahaa intaas dheera intii ammaankii ciidamadii iyo hay geesiyaasha hay iyo maamulka degmada berdaale juhdi badan iyo biyin iyo kakoyti intii garoonkii diyaaradaha degmada berdaale si rasmiya in shaqeeyo dhanka arrimaha bulshada mashruuceeda d d g howl ballow fail ee ku qabatay degmada berdaale oo iyo ku mid ata sida baraag oo ceelka biyaha degmada berdaale oo la hay baraawigii hata ku hor aan ka filanayna biyakeedii baraag biyakeeda in ka filan muddadii una roogni ceelka nasiib an hela hay-adda e d g waayihii degmada berdaale iyo ka shaqeeyasi wayba shacabka degmada berdaale nasiib an heleena ee shaqo abuur dad ilaa dhowr boqol intiyo si rasmi eh hiraaban waa kobabari hoysho ee shaqahan ku kahan ilaahay xamdiji way ahaa way baari kore maamulka degmada berdaale oo ku dowladda koonfur galbeed magacowti ana gudoomiye ku-xigeenka ka haaya dhanka siyaasadii amniga wayba arag hore howlo taabada kale gobode
gudoomiye ku-xigeenka degmada berdaala dhinaga siyaasadda iyo ammaanka ayaa ka maga dhowta dhinaga ammaanku noo kusii dareerana ciidamo sadabawal diirowya ee degmada lantow bari ammaanka waa badan yay ku qabateen sidaada ku dhawaajiyay jaraana ciidamada meelo iyo howlgallo inka baxayaan oo howlgalaiyo ku sameeyaan iyo weliba meelo iyo hadda aad tilmaamo karta tan iyo intii ciidanka lantowbari iyo galanta ka dhikeen
taas haddiina ha koobo ciidamada ammaanka degmada berdaale wayba ka guulaysadeena degmada berdaale xadwadooya lilata ee dhammaan degmooyinka gobolada baay iyo bakool iyo gedo intan dhexayta intiiyo nimankii nabadgeedka haya in suurigalo waayta intiiyo hamiin si nabada ka bari galan mase ka jiifadan haba yaraata ee degmada berdaale tuulooyinka hoos gooyaan nimankii nabadgeedka haya in diideen ciidamanka ammaanka ee degmada berdaale oo geesiyaasha waayahay dhinaga horumarka markii un unkoyna ama arrimaha bulshada markii un unkoyna arrimaha bulshada maamulka degmada berdaalame ku qabadi
taas wayba daliil ahaa degmada berdaala system solaradii maamulkan cusub markii una seynay way ku hirgelinay intii degmada berdaala xella mase ku mid noqoto degmooyinka ama caasimado ee soomaaliya ka yaalan system solaradii yase rasmi ee anka shaqeeyaan iyosan rasmi oo shaqadaas aan ku qabanay way kale bulshada berdaala iyo geeka ka faano koraana mase sheegado koraana oo maamulka degmada berdaala aan gobodahay intii iskoolkii degmada dayactar faylala ka sameey ee xaruntii maamulka degmada berdaala maadaama degmada berdaala aan lahayn xarun maamul degma xaruntii maamulka degmadana si rasmi iyo hata howliya in socota insha allahu dhowaanna na rajeeyaan biidn ilaahi kariim si rasmiyahan gabagabow doonta dhanka oo haddii aan anagada wadooyinka cariir yahay degmada berdaale yoway ilaahay mahadtiis maamulka degmada berdaale oo shacab soo kaashadaayaan iyo ciidamada ammaanka oo fursad aan heleyna intii wadooyinkii cariiriga ahay degmada berdaale iyo eed eed ambaahiyaan oo muntumu متر كويلان دواغن إن شاء الله بإذن الله الكريم سرسمي ودوين كاس جايلان ساردون دانك أو عافماتك تمود بردا لما الله هنا أن حرم عافمات أم مهمة دواغن إن شاء الله تعالى ويبا فلانا وان إيد إنجيلنا سرسمي أنت إن بلا وضدونت أمشي إيد مهمة تمود بردا والبضان عافماتك شعبكاس كوكابدون دانك بيه تمود بردا wayba waa degmad oo istaraatiiji ah eed bulshadeena ambaaxadweynta bulsho badan oo beelo mase tuulooyinka ka hareeraysan degmada berdaalana eed ambadanyiin ceelka biyaha ma lahayna baraaga biyo keedayn oo ka filan wayba nasiib aan helnay muddadii hataana keen sheegay oo halka sana hayti una roogni intii baraag ka filan biyo keedaynta bulshada reer berdaala helaan
nidaam dakle aruurin mise dhaqaalo aruuriyow eh oo degmada berdaale iyo lati jirtee
bismillahi taas haddii aanu ku kooba degmada berdaale way kuma dhaltaa degmooyinka dowladda koonfur galbeed soomaaliya ee ku hirgeliyay nidaamka dowladeed si rasmi anka hirgeli lijiyey balooqihii canshuurta dowladda hoose ee dhaqaalaha dowladda koonfur galbeed ee laha ku xareeyay bulshada degmada berdaale taasna si rasmiya waan bilaawatay insha allahu way ku filaane dowladda koonfur galbeed iyo beesha caalamkaba intii dhanka horumarka bulshada iyo noo kaabaan dhanka dhaqaalaha maadaama degmada berdaaliya hata an lahayna dhaqaala amnigaas laka sugo oo ka filan iyo dhaqaalihii hay-adaha ammaanka sida oo gaadiidkii shaqeeyay iyo ambaahanyiin ciidamada booliiska gaarka ah gacma dhanka nabadgelyada horumaryayaan walbadan dhanka ammaanka horumaryo ku dhimanyiin wayba rajeeyaan insha allahu tacaala dowladda koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya dowladda dhexe intiyo noo caawi doonaan horumarka degmada berdaale xaqiijina ammaanka guud ee soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed degmadiisa berdaale gudoomiye magaalada berdaale waliba waa magaalo istaraatiiji ah oo iska hilaasa ilaa dhowr magaalo oo dalka soomaaliya sida gobolada bakool gedi iyo waliba gobolka baaj ganacsiga magaalada berdaale markii la feeriy dhinigaysinku ku haya ganacsiga degmada berdaale wayba ka tiirsantaa guud ahaan magaalada muqdisho gaar ahaana degmada caasimad goboleedka koonfur galbeed ee baydhabo ammaanka markaanu haanagana magaalada baydhabo yaa daroogta martiata degmada berdaale ilaa magaalada baydhaba jidkayaa ka safartay bal ammaanka jidka dheer ee berdaale iyo weliba magaalada baydhabadyada oo siyada ee faahfaahin si horba keenka sheegay ciidamada ammaanka ee degmada berdaale ee dowladda koonfur galbeed unana magacaawtay ku hirgeliyay degmada berdaale juhdi badanna maamulka degmada ee gudoomiyaha aan ka horeeyaan kumad ahaa juhdiga badanna kabiini waa ilaahay mahadtiis ahaa oo horumar iyo walanu ka fahamno koorna ee dhanka nabadgelyada ahaa degmada berdaale iyo degmada baydhabo intaan dhexayta wal cabsi ay walwalwal ee shacabkii ilaa iyo mas-uuliyiinta dowladda koonfur galbeed ilaa iyo beesha caalamka hay-adaha ammaanka hay-adaha united stationka intiiyo iyagoo cabsi aan qabna degmada berdaale baydhabona ku bahayaan si rasmiyan aan sheedayaan war haba yaraatee ammaan darro iyo shaki waddadaas laha ka marowna in jirna anugu ammaan anana koyne ilaahay idinshiina ka nagati ciidamada ammaanka oo habeen iyo maalin dadka aan dhugsadeen intii shacab soo badbaadiyaan na ka hunduraan nabadgeliye iyoona hanjeedaan iyo maamulka degmada oo dadka aan hiridi intii usan dhowr adeeg dowladda koonfur galbeed oo ah dowlad cordon ah dhaqaalo ku filan oo haysan hase ahaatee aan dhowr adeegna intii una dhaqaalo laantaas una ka dhowr adeegna ammaankaana ka xaqiijisana qof walba muwaadin ana way faray intii sida maamulka degmada berdaale aan dhaba adeegi dhaqaale laanta soomaaliya guud ahaan ku jirta gaar ahaan dowladda koonfur galbeed oo ah dowlad cordon ah oo weli kaabayaasha dhaqaalaha degmooyinka qaarkood walhab yaraatay ha ku galaw injirna wayba arka hore degmada berdaale ammaanshe bilow fayliyalata beesha caalamka iyo dowladda koonfur galbeed way ku cusadaane intii ammaankaas idnay ku caawiyaan ee dhan walba waayahay dhinaga shacabka markuuna haagnagana magaalada bardaala shacab eed aan fara badan yaka nool samayteena isdhexgal wada shaqaynta maamulka iyo shacabka siin ku dhexeeya ma eta haddaad wal idinku sheegta
degmada bardaale shacabsha waa shacab eedan dowlad jeel shacab nabad jeel shacab oo dowlad jeel shacab eedan ka faraxsan ee dowladnimada iyo een, een, jiritaanka ummadda soomaaliyeed ee isdhexgalka bulshadana wayba arrinka hore degmada bardaala way bilaawtay bilow fayle oo ah lakadayda kor een, een, su-aal haddii aan dib aan ka naqda degmada bardaale xaafadooje waybaa dhisnay ee, waybaa sameynay isdhexgal bulsho een, gudoomiyaalka xaafadooyinka iyo- wayba eh, lan dhisay mise lan sameeyay si rasmi ah waybaana taas ka suura galay een, isdhexgalka bulshada iyo isku xirnaanta maamulka degmada iyo hay-adaha ammaanka iyo bulshada bardaal iyo een, een, een, ciidamada amisom oo degmada bardaal xarun muhiime ka leh iyagana waa ka suura galay ee degmada bardaal wayba arkureen si hataa horumarkiinka sheegay haddii ay shacabka iyo maamulka wada shaqeyn mase aan isfahan ku dhexayn inta horumar ah hata anakin sheegay oo bulshada isku lata een, wayba waa maamulkaas ma gobodo ku fana wala noocaawi wayba waa shacabka degmada bardaal oo sharafta leh waayahay guddoomiya gabagabadii su-aalaan dambeedaan ka weydiiyo waliba ayaa taa hiigsiga maamulka kiikiin ka hamiyow in walbadan isku qabda degmada bardaale ma eta hiigsiga kiikiin ma ii Een, haddii aan hakooba heegsigaana way iyaa intii uuna ee, shacabka degmada bardaalna geysina ee, cod iyo qof oo si xur eh, eh, mas-uuliyiintiyo iyo wax- degmada bardaale maamulkii unan la bedeli lahay iyo wax ka dooradaan iyagoo injarna een, een, wal cadaadis ah iyagoo injarna een, eh, meelun ay kursiga maku kahaan een, insha allahu tacaalana een, sa- dhowaanna la fala doona een, maadaama eh, bilow fayla degmada bardaale dhanka ammaanka iyo isdhexgalka bulshada ku bilowday een, een, dhii doonta intii een, een, shacabka degmada bardaale iyo wax ku xulodaan eh, maamul iyo materow iyona raali ka-in aan hayna magacaawis iyo inti geysino ciid ahankaan aan ka weyni ilaa iyo waqtigaas ku diirowna ee, way inka dhowr adeega doonne ee walwalba dhibaato iyo culeysana la kulma gudoomiye ku-xigeenka degmada bardaale dhinaga siyaasadii ammaanka cali cadow oo in warmaya kaasahaya gudoomiye eedaa mahadsanta thank you
bakaarka bagaashka ee waalo oflow widaayo aan walkala weelo waaysanaa weriti nagadafadaya bagaash isku wareejisada baydhabana walfayla kuwaaye baryey hamaran baxe darnoo baran haye bagaasha hamaranka bahaase may bakaarka walaalo oflow hormanbarneeda bakaarado
idaacadda warsan ee magaalada baydhabiyan oo daratan dhegaystayaal barnaamijka kulanka warsan qeybo iyo horeyaa ku gudi jirnay qodobka kale ee kulanka hameennimadan uuna ka fiilan waliba usanagadeeya magaalada beledweyne geek waliba ku dhiyay qarax khasaare jeysidii qaraxaas oo lala fiirsidii xerada ciidamada midooda afrika ee amisom qeybta jabuuti iyo ku degyihiin magaalada beledweyne qaraxaas waliba la sheegay in ciidamada jabuuti ee khasaaraha ku diri saas oo kale dad shacab ee markaas dhibaataha ku dirti maamulka hirshabeelle oo dhowaan lansamaya gobolada jawhar iyo weliba hiiraan weliba iyo cambaareyna qaraxii geeku ku dhihi magaalada beledweyne cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe madawyne ku-xigeenka maamulkaas iyo weliba sheekh cusmaan bare maxamed oo ah guddoomiyaha baarlamaanka maamulka jubbaland waa maamulka hirshabeelle weliba iyo sheegana in wal laku humaadiyo eeta qaraxii geeku ku dhihi magaalada beledweyne
waxaan cambaareynayna qaraxii saaka ka dhacay ee, magaalada beledweyne ee, galbeedkiisa ka dhacay gaar ahaan suuqa xoolaha iyo xerada walaalaha hiil walaal ee jabuuti ayaan cambaareynayna waxaa kaloo rabaa inaan ka tacasiya dadkii ay wax ku soo gaareen walaalaha hiil walaal ciidamadooda wax soo gaaray iyo shacabka waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo anoo ku hadlayo magaca baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle Ee, waa ilaahay mahadiis dadkaasu khasaaraha aad iyo aad ayuu u yaryahay sida hadda aan xogta ku helayna sida ay rabeen ma noqonin kooxdii nabaddiidka ayaa saaki meeshaas isku dayay in dadkaasi dhibaateeyaan iyo walaalaha hiil walaal umana suuragelin dhibkii hadda ay la damacsaneen dadkaasi marka mar labaad mar saddexaad waxaan cambaaraynayaa qaraxaasi meesha ka dhacay foosha xun intii ay wax kusoo gaareen waxaan leenahay intii ku dhimata waxaan leenahay samir iman allah idinka siiya intii wax kusoo gaareen hadda ku dhaawacantay waxaan leenahay allah idin booga dhaya qaraxii ka dhacay magaalada beledweyne ee nimankii nabadiidka ahay inay dhibaato u geystaan ay rabeen ciidamada jabuuti ee ku sugan soomaaliya gaar ahaan beledweyne waxaan rabnaa markaa guud ahaan inaan uga tacsiyeyno dowladda jabuuti iyo shacabka jabuuti iyo ciidamada jabuuti ee ku sugan soomaaliya dhibkiidan ku dhacay dadkii dhintay allah u naxariistaan leenahay intii dhaawactana allah caafiyo dhibkana waa idinla qabnaa sidaad xanuun kuu dareemaysiinaan u dareemaynaynaa aan u dareemo haynaa waxaan nahay dad walaala dad noo soo gurmaday ee naftooda iyo maaragtay amaalkooda noo huraya in la wax la yeel dhibaato intaas ay la eg ee wax ka yeelna ku soo gaarto aad aan ugu xunnahay qaabka fulanimadahay nimankaas u soo abaabuleen weerarkaasna waxaan leenahay waan ka xunnahay waana cambaaraynaynaa ciidamadii dadaalay khasaare intaas ka badan ayay la maaganaayeen dadka maaragtay ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne iyo ciidamada jabuuti laakiin haimaadiis geesiyaala yahay waa layska difaacay bannaankaa lagu celiyey waxaan leenahay intii dadaashan waad mahadsantihiin intii dhaawactana allah caafiyo
waayahay mas-uuliyiin ku tirsan maamul goboleedka hirshabeelle oo cambaareeyay qarxii geedka ku dhihi magaalada beledweyne ee dhugunsadaasina dhegeystayaal barnaamijka kulanku warsan qayboojiye horyaa ku guda jirnee haddii uuna fiirnoona magaalada gaalkacyo muddo sadde todobaad ee wareeba magaalada gaalkacyo ku dareeray dagaalan dhexeeya maamulada puntland iyo galmudug welina la sheegay in dad badan iyo ka amuudan saas oo kalena iyo dad badan ka bugtaaleen dagaaladii ku dhiyahay magaalada gaalkacyo hay-adda u n o ja waliba iyo hasaarta warbixinka eeden dagaaladii muddada saddeeda todobaad ku dareeray magaaladaas gaalkacyo warinaya sheegtay in dhibaato ku dhaladii dhibaatada waa baanbadanaato tan shacabka hadiirtii haatoy dhaawacyadii dhimashada iyo weliba bugtaalka iyo sameeyeen dadka shacabka ee reer gaalkacyoodka e mukhtaar sheekh aadan dalmar oo warsan raadiyo ku tirsan weliba uusa warbixin qalanka us-anka qaaday arrimo magaalada gaalkacyo iyo weliba dagaaladii saddeed todobaad ku dareeray gaalkacyo warbixin ay soo saartay hay-adda u n oja ayaa lagu sheegay dagaalada galay toddobaadkii saddexaad inay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo labaatan qof halka in ka badan siddeetan iyo sagaal qof ay ku dhaawacmeen sida ay hay-adda ka soo xigatay saraakiil maxalli ah oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug warbixinta hay-adda ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in in ka badan toddobaatan iyo shan kun oo qof ay ka barakaceen magaalada gaalkacyo tan iyo markii ay halkaasi ka bilowdeen dagaalada toddobadii oktoobar ka qarxay magaalada gaalkacyo ee sanadka labada kun lix iyo tobanka labiyo labaatankii oktoobar waxaa dib uga bilowday magaalada gaalkacyo dagaalka kaasoo galaaftay nolosha lix qof waxaa kaloo ku dhaawacmay labaatan iyo laba qof oo tirada guud ee dadka dagaalkaasi ku dhaawacmay ka dhigaysa siddeetan iyo sagaal qof halka dhimashaduna ay noqonayso afar iyo labaatan qof dadka ka qaxay guryaha waxa ay u qaxeen howdka ku yaalla duleedka magaalada gaalkacyo dagaalada soo noqnoqday ee magaalada gaalkacyo waxay sababeen in ay dadka durbaba la soo gudboonaato xaalal nolol xumo iyadoo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada ee ku sugan magaalada gaalkacyo ay soo sheegayaan in dadka ay haystaan xaalado nolol xumo tii ugu darneed ee soo marta sannadahan magaalada gaalkacyo waxaa ku nool dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa laba boqol iyo toddobaatan kun oo qof sida lagu sheegay daraasad ay samaysay hay-adda u n f b ee sanadkii labada kun shan iyo tobanka waxaa guuldaraystay dadaalo badan oo lagu raadinayey nabad si loo dhex dhigi lahaa dadka ku dagaalamaya magaalada gaalkacyo taasoo ay waday dowladda federaalk soomaaliya waxaa xaaladda gaalkacyo ka hadlay mas-uuliyiin badan oo ay ka mid yihiin madaxda labada maamul iyagoo jeediyey hadallo u muuqday caadifad sii fogeynaysa nabadda la baadigoobayo waxa ayna isu marinayeen hawada marka dadka buntland waxaan u sheegay inay u diyaargaroobaan difaaca dalkooda ayna xajistaan nabadgelyadooda wixii dhexdooda ka jirana ay dhammaystaan si nabadgelyaha si mataqaanaa cadowgaas kusoo duula dalka oo duulaanka ku ah ida looga soo wada jeesto looguna dadaalo in aanu fiicana dalkeena iyo sharafteena iyo karaamadeenna anagu cidi duulaan kuma ahayn waxaan rabnaa nabadgelyo waxaan rabnaa wadajir waxaan rabnaa midnimo soomaaliyeed waxaan waxaan rabnaa wadarisnimo wadaag waxaan rabnaa mid walbaaba inuu dhankiisa u horumaro oo horumar laga shaqeeyo inta laga shaqeynaa dadka dhigiisna la daadiyo waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar iyo wadajir iyo midnimo oo soomaaliyeed taasaan qarna lagu gaari karaa laakiin maalin walba duulaan joogta iyo dhib joogta iyo xasrad joogta dalka in laga wadahay waxay anfacaysaa ma jirto marka waxay ka yimaadaana dabcan madaxda dalka wuxuu ugu sarreeyaa nimanka xamar jooga ayaa ka mas-uul ka yimaada arrinta iyada ah ilaahay waxaan ka rajeynayaa in uu xasiloonida dalkana uu dib aanu u wanaajiyo arrinta uu ka hadla guddoomiyaha gobolka oo ah runtii dalka waxaa ka jira abaaro ba-an ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu ummadda qaboojiyo in ummadda khayr qabana siiyo isagaa runtii kala fogeynta dhibta jirta ilaahay unbaa dadka dejin kara oo xasilin kara oo mar haddii colaad iyo iyo iyo abaari timaado colaadda waxyaaba ilaahay laga baray laga magangalay ka mid tahay marka colaadda iyo iyo iyo abaartaba ilaahan ka magangalaynaa isaga ayaan awoodda leh waxaan rajeynayaa inuu ummadda unaxariisto ummadiisa unaxariisto ummadda khayr qaba iyo roob khayr qaba iyo dalka dhinacmeemana u nasiyo insha allah dagaallo xataa ay ka jiraan oo loo baahan yahay in loo gargaaro dadkaas oo wax laga qabto oo maarata loo gurmado maadaama baarlamaanaduna ay matalahayaan maarata shacabka soomaaliyeed galmudug ahaanna xoogaa ay iska jiraan dhibaatooyin badan dadkaas shacabka ah ee maarata islaynaya soomaaliyeedna ee walaalaha ahna waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalka iska joojiyaan dagaal waa la ogyahay tobaniyo jeer boqolaal jeer ayaa lagu celceliyey dagaal wiil kuma dhasho ee waa ku dhintaa tiiyo beesha caalamka gaar ahaan dowladaha ku jira urur goboleedka igade wakhti badan ku bixiyeen sidii ay nabad waarta u kala dhex dhigi lahaayeen labada bulsho ee kala dega waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo ee aan kala maarmine walaalaha ah balse taasi waxba kama soo naasacdaan waxaana dib u curtay dagaaladii oo geystay khasaarooyin dhimashaiyo dhaawacba leh hay-adda uenoja waxa ay sheegtay in ay waddo daabul ay biyo ku gaarsiinayso dadka u barakacay dhulka howdka ee ku hareeraysan magaalada gaalkacyo koonfurta iyo waqooyigaba dadka qaar ee ku dhintay halkaasi waxaa qabsatay rasaas nool taasoo ay u dheer tahay madaafiicda aan loo dardayin ee ku dhacaya goobaha rayidka ay ku badan yihiin ugu dambayntii hay-adda un oja waxa ay qaylo dhahan u dirtay hay-adaha caalamiga ah islamarkaana waxay ka codsatay labada maamul in ay joojiyaan dirirta colaadeed ee waagii baryaba ka aloosan magaalada gaalkacyo taasoo ay ugu jeediyeen labada dhinac kuwa mas-uulka ka ah dagaalada socda in ay kala kulmi doonaan cawaaqib ximo haddii ay sii fogeeyaan nabadda la raadinaya islamarkaasna ay colaadaha sii abuuraan hay-adda un aja waxa ay gurmad biyo dhaamin ah maalin walba ka samaysaa bannaanka magaalada gaalkacyo iyadoo ay booyado ku daabulayaan shaqaalaha volonteerka ee hay-adda un oja ugu dambayntii hay-adda uneja waxay iyadu soo jeedisay in dagaalada la joojiyo islamar ahaantaana labada dhinac ay kala qaadaan ciidamada si dadka rayidka ay ugu suurta gasho inay dib u soo noqdaan islamarkaana ay ku noolaadaan magaalada gaalkacyo oo ay ku yaalaan hoygii ay ka barakaceen
mukhtaar sheekh aadan dalmar idaacadda warsan yaa ku tirsanyi walibaa uusa warbixin nin ku diyaariyay dagaaladii saddeed iyo todobaad la hadlaafi gaalkacyo ku dareeray idaa maasinyi barnaamijka kulanka warsan iyo wilir daratan qodobka kale ee kulanka midnimada una kafiraan waliba nagdaya dhinaga kale maamulka galmudug war-saxaafadeed ama shirjaraid geeka iyo kaga badan magaalada cadaade ee maamul goboleedka galmudug kumeelgaarka ama kumeelgeerkan ee magaaladaas waliba iyo sheegayna in puntland iyo diidii liiskii iyo diran maamulada puntland iyo galmudug welina iyo sheegayna in iyo beella caalamkaiyo waliba dowladda federaalka iyo ogahayaayaan puntland in iyo ogolaadana wal heliise madawiine ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed cabdi xaashi oo shiryo jaraa'id ku hadlaa waliba useray
shirkan jaraa'id maanta waxaan u qabanay arrimaha gaalkacyo ka socda runtii saa la socotaanba magaalada gaalkacyo waxaa ka jiray dagaallo aad u soo noqnoqonaya ilaa haddana ka taagan muddadan bishaa dhan ilaa yaba saddexdii bilood oo lasoo dhaafayna soo noqnoqonaya runtii arrintaas waxaan rabnaa inaan maanta u caddeyno ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka dhammaanteed ee meelaha ay maaragtay xuduudada ku leeyihiin iyo siday u socdaan dhammaantood ina caddeeno sida aad la socotaanba waxaa in muddaha runtii dagaal ka socdaa magaalada gaalkacyo waxaan aaminsanahay annaga haddaan nahay galmudug iyo madaxdeedaba dagaalkaas inay wado puntland ujeedooyin walba iyo dano walba ay ka leedahayna ayada ay tahay waxa ka dambeeya wadida dagaalkaas sidaa la socotaan puntland waxay diiday inay fuliso ama fulintiisa ay diiday heshiiskii bishii december ee dowladda kumeel gaarka ee beesha caalamku ay qaybta ka ahaayeen oo lagu gaaray magaalada gaalkacyo kaas ayay diiday inay fuliso waa la socotaanoo waxay xirtay wadadii dheereyd oo isku xiraysay ummadda soomaaliyeed hargeysa ilaa iyo boosaaso ilaa iyo muqdisho ayay xirtay ayadoo cidi kala tashatay aysan jirin waxaa la socotaa waxay isku dayeysaa puntland meelo meel aan maaragtay loogu talagelin inay mar walba isku dayaan inay wax ka dhisaan oo dhismooyin maaragtay aan mar walba loogu talagelin marba meel ay ka bilaabaysa magaalada ayadoo aa la socotaan in magaaladana ka jiro xasaasiyad badan oo ku saabsan deegaanaynta dalka iyo habdigitaankeeda puntland mar walba waxay isku dayeysaa inay dagaalka meeluusan jirin u rarto eedayn dad aan lahayn ay saarto ee runtana indhaha ka qarsato ayadoo maaragtay saa la socotaanba dagaalkan u dhexeeya ayadia galmudug laakiin ay mar walba isku dayeyso inay u rarto dowladda federaalka soomaaliya ay dhahdo waana soo weerartay oo beena wax ka jira aysan jirin ama ay mararka qaarkood dhahdaba waxaana soo weeraray shabaab oo shabaab maaragtay meeshaan meel hab uu ku yimaado iyo hab uga soo qayb galo toona aysan jirin oo maaragtay runtii lala socdo puntland waxay si toos indhaha uga qarsatay wadahadalladii labada dhinac waxayna runtii ku meeraysanaysaa mar walba inay maaragtay u rarto talada meelaysan jirin iyo maaragtay meelaysa ahayn ayadoo xalka si kale inay u raadiso mar walba isku dayeyso arrimahaas oo dhan runtii waxay ka mid yihiin arrimaha rajo la-aanta nabadeed dhigay oo maaragtay aada u dhigay waxyaabahaas oo dhan waxay muujinayaan ama caddaynayaan inaysan jirin rajo ay ku imaan karto nabad ilaa iyo maaragtay si dhaba arrimahaas maaragtay looga looga hadlo saa darteed annaga haddaan nahay galmudug beesha caalamka dowladda federaalka soomaaliya ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ku warreey galmudug iyo ku warreey puntlandba waxaan u caddaynaynaa iyo culummada soomaaliyeedba in dagaalkan ay dhib ka socdo ay mas-uuliyaddiisa ay leedahay puntland wixii dhib ka yimaada ama cawaaqib xumo oo reebana ay ayada maaragtay ay qaadanayso runtii galmudug haddaan nahay waxaan soo dhaweynaynaa dadaalada ay wadaan ummadda soomaaliyeed nooc walba oo ay yihiin siyaasiyiin iyo culummo iyo baaqyada nabadeed oo ay ku baaqayaan waxaan kaloo soo dhaweynaynaa wadahadalka dhexdhexaadinta ee wadda dowladda federaalka soomaaliya maaragtay oo maaragtay ra-isul wasaaraha dowladda federaalka oo noogu yimid annaga oo nagala hadlay oo u tegey maaragtay magaalada garoowe oo uu kala hadlay ayagana haddana oo xamar u joogo ayaan aada u soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa xiriirka beesha caalamka ay mar walba nala soo samayso ugu dambeysay shalay toole ee madaxweynehena kula kulmeen magaalada muqdisho ayna wadaan maaragtay muxuu ahaa in meeshaas nabad laga gaaro ayadana maaragtay si aadan u soo dhaweynaynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed oo ku kala nool deegaanada soomaaliyeed iyo maamulada kaloo kala duwan min hargeysa ilaa iyo kismaayo oo mar walbana ku baaqaya muxuu ahaa nabadda ayaa ayagana soo dhaweynaynaa waxaan diyaaru nahay xal walba oo nabadda ugu heli karo laakiin dhibkaas waxaa wada u caddaynaynaa ummadda inay tahay puntland cawaaqixmada ku timaadana ee ayada maaragtay dusha saaran doonta hadduu ilaahay waa gartay madaxweyne puntland waxaa idinku eedeysay in wadahadalka xiisadaha hadda socda galmudug ay diiday islamarkaana ay ku diideen odayaasha dhaqanku ay wada hadlaan arrintaas ka waran runtii waxyaabaha aan ka hadlayno oo dhabtaa waxay tahay oo hadda idiin caddeynay inay puntland ayada tahay waxa ka meermeeraya wadahadalka dhabta oo la gelaayo ama galmudug iyo ayaga inay maaragtay wada hadlaan taasna ay tahay arrin maaragtay qaldan saa la socotaba soomaaliya waxaa la gaaray waqti ay jireen qabiilo oo odayaal iyo dad iyo wax walba ay wadaahadli jireen laakiin haddeer waxaa ka jira waddankii maamulo maamulada ka jira waddankan waxaa ayagaa u qaaday mas-uuliyaddooda ama annaga shacabkeena u qaadnay inaan nabadooda iyo xasiloonidooda ka shaqeyno diyaarna ah puntland waxaa laga doonaya shacabkeeda ayadoo wakiilka ah inay soo horfariisato galmudug oo shacabkeeda wakiilka ah si nabad looga gaaro dhibka ka jira gaalkacyo ummadda soomaaliyeed oo qaxays oo barakacays oo dhimanays oo carruurteena ay halaan marna dan naguma jirto puntland annagana dan naguma jirto waxaan u sheegaynaa in ummadda loo naxo naxariista la raadiyo dadka soomaaliyeedna xabadda laga dahayo waa gartay xiisadaani waxay ka bilaabatay dhismaha dhul ku yaalla gaalkacyo labada maamul xaduud ayay wadaagaan maxaa aaminsantahin dhulkaas inuu galmudug ka tirsay ama puntland
saa la socota waxaan caddeynay marar walba in maaragtay la sheegayo ama maaragtay waxyaaba aan meelaan loogu talagelin dhismayaal laga bilaabayo marka saa awgeed waxaa waaye sida dhabtaa ayadoon wax badan laga heshiin wax dhismaa oo la bilaabi karo أما اسكا سوقان كلام مجرى الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر arwada alaabgelyooga hafiise ii ido ee alla aamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istareyha arwadiliin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaabwareeg wayku oombahi ila walijeela uurkaana anroona alaa
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo anuuladalatan dhegaystayaal barnaamijka kulanku warsan qaybo iyay dhexayaa sadeernin qodobka kale ee kulankuna ka filan waliba uusa nagadaya magaalada baydhabo waliba geeka ku dhiyey kulun markaasa iyo iswadajir hanga agaasameeng ama yohan dhaban qaabiyeen jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo weliba urur lamaga bahi aga oo na dhagaagow horumaryowka afka aayow iyo weliba sidii lankaadi lahay ama langdhika lahay afka soomaaliga ama afka aayow walibana kulankaasaa ku qeyb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya baryaal markaas ku dirar jaamacado magaalada baydhabo kiyaali iyo weliba weriyaal iyo marti sharaf kale faarax xuseen xaaji abwanwerow oo idaacadda warsan ku tirsan warbixin arrintaas ku hadalaa siyanin diyaari
luuqadda afka soomaaliga ya-an muuqata toosii yaraada hayta dhiniga ereybiyowshe tan i markiyada burburtay dowladda dhaha ee soomaaliya taas oo agli i maskan i maal badan baki biyaasi si lang hormariyay afka soomaaliga sanadka markahay kun sagaal boqol todobaatan i sadiidi yahayti marki afka soomaaliga oo qoran ti inka horeyti hakabaha wargeyska hadala jaray afka dowladda kacaanka taas oo la ero jaray wargeyska xidigta oktoobar wali intaas ku damboyti majarna lang iska shugliyaayi ilaaliyowka afka soomaaliga iyoona ereybiyowshayba sanadkii kun sagaal boqol sagaalan iyo sagaalkii yaa madawiinaga dalka jabuuti mudane ismaaciil umar geele mayba uuse inii sheenay abwaano soomaaliyeed oo dabaqowadow afka soomaali oo shawliga ka dhiyahay waana ambaahan daddaneeyow oo waana qorow siyo walanka reebaan jiilka yar oo haddaha baahay oo ka noolan dalka gudaashay i banaanshayba haanas oo walka baradaayan luuqadee kala xilligaas wala ay ku dambooya mayba abuuramay hay-ado iyo akademiyaal oo ka howlgalaayaan aruuriyowka iyo ereybiyowka afka soomaaliga may baana magaalada muqdisho la ka furay akademiyaal oo afka soomaaliga ka hadalow wadamee ka yaalan geeska afrika oo lambiyi aga dood isdhaafsado oo si wada jar handhaban qaabiyaan akademiyaalka iyoonay jaamacada koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka kudhiidi hotel bayer munig ee magaalada baydhabo may baana ku qayb galay abwaano suxufiyiin saraakiil oo ku dareeran wasaaradda walbarashada dowladda federaalka soomaaliya iyo ururee bulshada wakiilka akademiyada aga ee koonfur galbeed soomaaliya eena hormuudka jaamacada koonfur galbeed soomaaliya brofesor moxamed cali kallay use oona sheegay ini kulankun lanku baahanaay waktigun ini la sameeyo doodaka iyo dansada lan hormaray koro afka soomaaliga horta waxaan rabaa barnaamijkan waxaynu faahfaahin aan idinka siiyo sidaad arkaysaan akademi goboleedka afka soomaaliga iyo jaamacadda koonfurta soomaaliya oo iskaashanaya ayaa waxay idiin soo bandhigayaan in af soomaaliga walwal badan uu jiro oo ah in afka uu sii baaba-ayo taasoo macnaheedu uu yahay in haddii isticmaalkiisa uu yaraado oo iskuulaadka aan lagu dhigaynin oo xafiisyada aan looga shaqaynayn oo saxaafadda aan loo adeegsanayn afkaasi inuu khatar ku jiro marka akademi goboleedka afka soomaaliga iyo jaamacadda koonfurta soomaaliya oo isbahaysanaya ayaa waxay maantay doodan idinsoo dhex dhigayaan qaabka loo adeegsado waxbarashada saxaafadda labadaas saddex weeye adeegsigaas in mataqaanaa qayb aad ka qaadataan seminar ma aha oo wax laisku baraayo laakiin waxaan rabnaa baraarujiin ah in haddii waxbarashada loo adeegsanayo qaabkee loo adeegsanaa qaabkaan u adeegsana naftirkiisa ma hadda mid saxa qaabka saxaafadda hadda loo adeegsado mid saxa mid saxa ma yahay maamulada jiro meel kastay ahaato oo soomaaliya ka mid ah ma adeegsadaan marka barnaamijkaasaan rabnaa dooda inay maanta ay ku furanto sida aad la socotaan akademiga goboleedka afka soomaaliga waxay ka dhisan tahay afar waddan sida soomaaliya jabuuti kenya oo dhinaca kelinka shanaad ah etoobiya kinshanada iyo kenya oo inay fadhiyaan marka intaas baa af soomaaliya looga hadlaa waa inta bayska oo dowladahooda ay ku shaqeeyaan laakiin adduunka o dhan baaba hadda af soomaaliya looga hadlaa marka af soomaaligii oo heerkaas gaaray ayaa haddana aan iskuulaadkii aan laga isticmaalin waxaa laga yaabaa iskuulaadkii inaan af carabi ku baranno af ingiriis ku baranno meelaha qaarkood af sawaaxilo lagu barto marka afkii inuu istiro ayaa la rabaa taariikhdiisa naxwihiisa afka waxaa salo ah ee dhaqanka suuban ee soomaali leedahay hadduu af jirin dhaqanna ma jiro waayo marka waxaan rabnaa afkii oo dhaqankii hiddihii wata iyo isticmaal la-aanta aan la isticmaalin welwalka naga hayo oo ah in afkaas uu sii baaba'ayo yaa waxaan rabnaa maantay dad khubaro ah iyo marti sharaf kaleba ayaa nala joogto in laga hadlo saddexdaas qodob oo ah qaabka loo adeegsado waxbarashada qaabka loo adeegsado saxaafadda iyo qaabka maamulka loo adeegsado saddex khabiir ayaa faahfaahin doono marti sharaf kalena waa hadli doontaa idinkana kaalintiina aad ku leedihiin wax idiima akrinayno wax idiima barayno qof walba iyo caqligiisa iyo sidii loo badbaadin lahaa afka hooyo mukhtaar sheekh aadan dalmar oo ay weriyey islamarkaasna kumid ah dhallinyarada an ololeeyaan horumaryowka afka soomaaliga ya ku hadali doodasay maybaanus husay in saxaafadiyaada ete mareenka lunku gudubka kore ereybiyowka afka soomaaliga uso-o waana ku hadali ereybiyowka qaldan qaarsha kumid ah saxaafada biyaasa iyo eri
eedi eedaan ka faraxsanay in aan geeka ha ku qiib gala doodun oo dhunku doodaw ilaalinta afka afka hooyo afka hooyo walib waa markii la era afkii aayow afkii aadaan oo aadamay afka lahanka la macni marka hore aada waliba dheta hadaaqa ugu horeeya ee ka imaanaya unuga iyadaa mar walba ku habta tusaale ahaan hooyada canuga marka hore ee dhasha wuu ku hambaasaa hambaas waa la eraa jira waktigana ha dheeriye walaago yara kormarafade aan wali ku abaarafade adeegsiga khaldan ee dhina adeegsiga af soomaaliya ee dhinii khaldan ee saxaafadda iyo doorkiisa kala haado doona markii ummatuuska dhex faafo oo kale tusaalahaan dhanka wariyaha ee waliba inta badan xooga saaray inuu isusuubi erey bixino eedan badan laakiin erey bixinadii isoongla ka hadlana khubaro eed aqoonka leh yaa isla markiiba weliba kuheesay inay ereygeeda bulshada ka faafo oo kale lanka la eraawo maxamed cali idaajaa oo kale maxamed cali idaajaa oo kale weliba inta badan ku hadalay af soomaaliga iyo sida wariyaalka inta badan qaab khaldan inka isticmaalayaan tusaalahaan wali hakaade ereygii hataa guddoomiyaha usilahay oo kale marakaneeco hadda ka hor yaa wali dhiidiyeeray in lan wariye usahatabii ereygaas marakaneeco laakiin usus kaldan usan isticmaali markii us abwaankiisa faylanka kuur gali oo us anfaafaayo kubacdina wayba qof walbaba ku dhaadhacaasa inuusa ereygaas ay erey kaldan oo kale tusaalahaan wariyaa goob joogay wuxuu kasoo tegiyey war wuxuu yidhi tiro dad qaxooti ah oo ku nool xero barakacayaal ah ayaa loo qeybiyey marakaneecooyin u fiirsaya macnaa ereygan marakaneecooyin markuusu leeyahay shaksiga shaleediis emel surun hoob walan tafsiiriye leera ama sheeko oo noolba ha ku qaadaan laga idbari idimisku markuusu bariya waliba erey ooku wali aantay dhilmaanyayaal iyo erey mise ookum wali aantay dhilmaanyeere dhilmaanyeere ereyga markuu ereyga erey keli ah waaye ma e erey wadareed af soomaaliga wali leeyahay waa la eraa keli iyo wadar laakiin un waliba isticmaalaan geeka hal carabi oo ah jamac ama mufrad ama singular ama bulba meelo wali nin kumaade ereyga wadartahay meelo maka jare ereyga keliyadahayn meelo walaa ay ku dambooyey dadkii dhaladii qarnigii koo iyo labaatanaad millenniumka cusub ee laba kun weliba kusii doran ahaani ninetygii walaa ay ku horey dhaladeen laakiin haan lamaada kun asal ahaanba af soomaaliga khadka kukubahay unaga hooba iskoolka aada roogdo ada erta curis qor magorda laakiin dhadhaab iyo if hadduu ka imaado oo inta kooyo composition yaa kaleeya curis hooba aad ertana makasaa
abwaan maxamed cusmaan anjeex oo kumid ah shakhsiyaalka yar oo hanroogi qorowka afka soomaaliga taarigda lahanmari iyoona sida lahan hergeliyey iyo kulanka kashaagi hadala hadaleedaas oo lankii ku qayb gali ka abuureen wadaninimo hilow oo afka aayow ah abwaan anjeex oo kulanka ka hadalow yamayba us erey af soomaaliga sidii la sheegay iyada anfaylata مثلا بقى ما يمدنا كقابو وقت غفير يا وقت اللغة العربية وقت اللغة العربية dadkun walaanyoga ina ee waa erena waa erayanaa goor waa goorma iyo ankasaayaan haddii la jaro boolyara la jaray maayta kelmadan shaneed iyo meega ngordaas moosin wasin mijil kid amman imad bal fiiriye hal kelmad weeya kulli mo yani yaa yaa ku sheekoyaas zamagna hadow yaa ku mid ah maayta haddii isan maay mahaka qorna afkii hooyo la ertan afkii aayow na erna meelo kale way baha luuqad kasta ku dareet wa ku shaqeeyo hayt hadda waysin sheegay una ilaa lixdankii hadareen alxamdulillah ilaahay hana gelisi isigna dad badan ahana la jari isi ugnin rey hoolisan gobat gobateen iyada anfaylata heesahaas heesa heesaska soomaaliya fanaaniinta dhiyaayaan reetalanka nagadoy hal fiiriyoy naftiyoba gaf badan ahada ku bohoha heesaga hadalin amaanow heesaga ma heesaska mayt waay wayaraase eenkeediyo kale la cadaabi maayo qalad waay arrimaha diinta inti ada faraa la galla mace cadaabka adii suubsatay janaado adii suubsatay ilaahay ha suubiy eenkeeda oo kale la cadaabi maayo kelmada noocaas oo kale ku mid eh maku aragaasa heesaska mayta maku aragaasa kelmadaas oo kale angnagda maanaa anoo gabirjoo oo markaasay tow yacni maaragne hadda dogowey ma i fadaayaana laakiin geekeen walaago iska toosanaay yaa gabirjoo la hadalaay madaasaa eydin gaala ka tilmaamay hal eydime e sida eydin gaal ku amudi unaga igirkiin ahaa iye kinka olole ofti iwednaawa i ololidey i ololidey afka reebo waaye kin omanaa mi owlaalido hadda ma daryeelaysaa le weeraase owlaalis ma kasaaya owlaalis daryeel waaye mugorda markana jefferson sheegay profesorka heeska oo dalbaday ee raalaadiya edmina a heeska webaka koy ana way bahay fanaaniinta xooga dalka ahay hamaraa roy inta hadii iseentay waana ma i gorana dadkaan ku dhaladay ma i gorana hatana walba marka jeedo alxamdulilah lamadi kunga kuy lankuwa way ku dheegayay raadii muqdisho anuu dhugunsidow iyo weere dhudub iyo gallaadi ceelka dhaqan yaboore hawdka u dhexeeyay dhuday ku nooshahay dhabadow adigaa dheelmada habeenu dhulka kala yaqaano dhambaalkayga gaadhsiyaari cabdi xasan digahay isgordaane idan isgordaane ana way eedan jeelahay siday sidaas dalshay korhaan ka qaaday markii qof ka hooba daljay la ammaano gabartiyo la ammaano wala dhugunsidee wala fahmeen dadka af soomaaliya ed waxaan ku qeyb qaaday fanaaniintu waa iyo weriyaal marka maduu saas eri ana waa eray dhudubay galaadi lankun waaba sheegay is arduu may meesha blinku ey lan wal ku hadalaa oo yaa waaye runtii fanaaniin jareen laakiin lambas wa walan arage ana maduun inii dhulkun ana hees ku tiriyo iyo damay heeskan khatar ka galay ahayd maxamisaad bari rogo walshan suraareya heesaska midaas bes heeskiya suubii madhan todoba haasha gemian walle qoraw iyaa heeska hayenbah ariito faamay maadeerale raayo reer bakoole eh hanuun suurudle iyaa ologay eh ana ariito dangma kulihi laakiin wayba fada heeskun lankun ana ana ana anina ina ana hees an dhika maw amase kusii doro ina ana suubiyo maadaama usan dhuda gabarle eraw magaaji haqaadi anina gabarto reewunga inaan haqaado iyaa ka talagalay oo aan dhika maaso heeskaas inaan adhiintasan qaado faamay maadeer ilar hadda australia jirto geekona galaas biim iisiini warkan haddaan kulahayn madan rejewa kin sheegay dadka makasaas isku ee ilaahay ilaahay toosi ahaa marka reje ee heeskiya adhiinti ka alif weerey faamay bidhaanta bilooshay maad yara barashada ka farahee bartaa ka dherige way bilan hoo ka waaye galbiga i bilbilay bii iyona ibaadma oo degayo bestee aha jeel i bileeriday bilaantunka nool bay ii hargaan adii koo basaday kiinbaahana ballan oogaad badbaadii naftee ballan oogaad badbaadii nafteen walaakinka baagaw midibka birbiraayo meertaa badiinshe boodoo duufaaso badbeedaa nuurshe hidoorkaa bilkow birkoo injiifto afkaa bungidow i ilkooga buyaarda lugunta hanuun basan lakabaale nagarta baadhinka isgowshay biyaadka ihaydiga bilikin abuuri walkabaaldhiko waaye bahintoosinay dhulkii bilerinay kabaroodii hogolla bilginta hareeda nurka bershay tigaadaw hoola ka badanyiin baygaab iyoonay baardhuub wantiyo liimbakiilaana barwaagooda taalo koobaada goobiya bankii aati iyo bakalkii ikraanle boholii aagarar baykii eelberdi biyoogii abeesaale bisigdiima dhaayto berdaagii mooragaabey bedkii teed iyo tubanay baaliye buraadii maaray baanyadii godgamaasii geli dublaawo bushay bogoogii sigi iyo bartii habowyara dililkii haboowiin boodkii warmaraade tayegda eelbaasow bisigdi iyo bandayba kolgaab iyona buroo dhinaawo baalo dhukuba dhusheenbur iyona bartamaaga dhuhulne bule iyo beryow baabuweyni iyo buryaa birti diideen beedo beero karyara baarka fidhiyow iyo bangedaagi hudur boodaan iyo booco warbarbaar iyo bii fidhwiinaayi gubey bale edaagi eesgaab rogaabay dhaanta le kulisho bakoolo irinkaas dhulkiinga maykii beedayo biloshay maad yara bartaa kuwaaye berme ku helawe
warbixintii ku hadalaasi kulankii geedka kudhihi magaalada baydhabo ee iyo hagaasimeen ee jaamacadda koonfurta soomaaliya weliba aagah isla markaasna lanku hadalaayay horumaryowka afka aayow iyo sidii lan dhowri lahay afka guud ahaan barnaamijkii kulanka warsan iyo weliba jadwalkii idaacadeed ee raadiyaha warsan oo hanayn bilowda hiraab dumarkii saacadii ahaayd tobanla masaaci bar hawada iskamaacsilaameen sadiidii sac reed haniiskanagani litii sac xilligan oo saacadiya tilmaamahayta afar saac iyo weliba qadar labaatan ili daqiiqa ah weliba una hadeernay xilliga una hawada iska macsalaameyna guud ahaanba baahda barnaamijkii kulanka warsan iyo weliba shaqaalaha idaacadda warsan oo isku duuban osinle sidaas iyo misdhaafne hanin dhowaada
alani bariisiya warsan alani dheejiya waasan alani bariisiya warsan alani dheejiya waqtigii sharhoydaaniya lideere waqtigii sharhoydaan yaali deere walaalaa raadi warsan way sii leeyiin walaalaa raadi warsan way sii leeyiin hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal warsan way sii leeyiin walaalaa raadi warsan way sii leeyiin hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le